hogaamiyaha maleeshiyada ay maamul goboleedka puntland ku eedeeyaan inuu al-shabaab xidhiir la leeyahay ee deegaanka galgala ee dhowaan uu dagaalku ku dhex maray ciidamada maamul goboleedka puntland ayaa markii ugu horraysay waraysi siiyey v o e da kaasi oo ku beeneeyey in ay ka barbar dagaalamayaan xubno ka tirsan al-shabaab iyo ajaanib kale sheekh maxamed siciid atam waxa uu ku eedeeyey maamulka puntland inay ka baxeen heshiisyo ay wada galeen mar aan khadka telefoonka aan markaasi kula xidhiiday ayaa waxa uu yidhi sheekh maxamed saciid atam bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam walaal waxa weeye hawlahaan ka dhacaya mandaqadan aan joognaa waxa weeye hawlo soo jireenoo muddo jiray oo udhexeeya deegaanka iyo maamulka puntland ayay ahaayeen wax hadda bilowdana ma ahane wax soo jiray ayay ahaayeen wax hadda al-shabaab wadana ma aha iyagii baaba sheegtay annaguna dee ummaddaa la yaqaana deegaankeeda joogtay lagu soo duulay ee waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala wax dembi ay gasheen aanay jirin ee lagu soo duulay ee ilaa dagaalkii majiyahan ma garanaysaa duulimaadka lagu ahaayaan waa tahay dagaaladaa sheekh maxamed oo waynu ka hadli doonaa laakiin weli su-aashii jawaabteeda waan kaa sugayaa miyaad ka tirsan tahay al-shabaab mise kama tirsani walaal waxa weeye al-shabaab iyagaaba sheegtay in aanay wax luga ku alahayn marka dee aniguna waxa weeye dee inaanan lug kulahayn waa kuu muuqataa marka mar haddii afiyanada af jooga loma iyagii baaba hadlaye waxweydaanu ma matelo shabaab ma garan weerarkii ugu dambeeyey maxamed saciid ee dhowaan aad fooda isdarteen ciidamada puntland weerarkaasi ma idinkaa soo qaaday mise waa laydinku soo qaaday walaal waxa weeye weerarka horta dhibaatooyin baa ka horreeyey oo waxa weeye go'doomin baa ka horreysay in la go'doomiyey deegaanka loo diiday ma garanaysaa dadkii maaragtay adeegii inay la yimaadaan xataa dadku waa dad beeralaya adeegii boosaasa gelin jiray in laga joojiyey kadibna go'doominta weerar baa noogu xigay weerarkiina ilaahay subxaana watacaala waa ku jebiyey waa tahay weerarka maxaa idinku kalifay markii ugu horreysay maxaa laydinka jaray ma weerarin walaal anagu wax weerara ma sameynaya waana la soo weeraray go'doomintii weerar baa ku xigay oo dee madaxweynuhu isagaaba sheegay o afkiisa ka sheegay oo yidhi waa ku hareeriyeysanahay oo waa kasoo takhallusayna dee hareeriyeyntii uu sheegayena wuu ma garanaysa wuu go'doomiyey dadkii maaragtay silaadkoodii weerarkuu sheegayana wuu soo qaaday ilaahayna wuu ku fashiliyey ma waxa weeye markaa baabuurtii baa soo geli kari weyday aagga galgala waxa weeye adeegii adeegii caadiga ahaa ee dee cuntadii iyo raashinka ayuu ka go'doomiyey intaasoo mujtamac ah oo degaan ah intaasoo tuulo oo isku xeeran oo beeralaya waxna kama bixin waxna ma soo gelin intaana waxa ugu xigay weerar lasoo weeraray dadka dagaalka galana dee waa dadkaa la dhibay oo la cunuqabateeye horena loogu soo duulay oo majihana loogu soo duulay oo laag lagu soo dilo oo dhibaatadu sanawaadka ku socoto oo dul qaadan waaye maxamedow adiga iyo kooxda aada hogaamisid waa maxay ujeeddadiinu markaad si fiican u qeexdid walaal ujeeddadayadu waxay tahay dadku dad muslima weeye inuu silmina ku noolaado nabadna ku noolaado sharciga ilaahi subxaana watacaalana ku noolaado ay dulka ka baxaanin dadkan lasoo adeegsaday ee shahadala dirirka ee dadka dhibaya ee dadka dilaya ee dadka looga soo qaxay annaga hadda dadkan aad arkaysa reer boosood baan ahayn dhammaantaya waxaan uga soo qaxnay dhibaatada maaragtay iyo dhibaatada loo geystay dadka muslimiinta ee dadna la xiray dadna maaragtay maaragtay la xukumay dadna maaragtay allahu mustacaan la dhacay waxa weye dee dhibaatada noocaasa gobolka ka jirtay dadku wada arkayaan oo indhaha saarayaan dhibaatadaas inay meesha ka suusho dadku ay silmi iyo nabad ku noolaadaan sharciga ilahi subxaana watacaalana harsadaan sheekh maxamed saciid waa ayo dadkaad ka cabanaysaan ma waxa weeye ciidamada b i s ta la yidhaahdo ma waxa weeye ciidamada puntland ma maamulka waa ayo cidda aad tooska uga cabanaysaan walaal horta waxa weeye dee madax meel ka sarreeya la taabtaama leh maamulkan waxa weeye madaxweyne faroola ka taliya b i s tuna isagay hoos tagtaa annaga maamulkii hore cadd afar sano ayuu noo dhacay dagaal hase yeeshee cadda dee wuxuu doona ha ahaadee markay dhibi dhacdaba wuu xallin jiray faroolin waan sugnay sanad magara ilaa sanad ayaan daynaynay waxa weye dad baa loo diray wadahadallaa furmay odayaal baa loo diray waxyaalihii lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa nimankan b s ta inu meesha ka saaro dadka dhibaatada in laga daayo dhacii tuulooyinka laga dhacay dadka in loo soo celiyo go'doominta in laga daayo dadku ma garanaysaa ay wada hadlaan oo si toos oo wada hadlaan wixii oo dhan madaxweynuhu waa buriyey ballantiina waa ka baxay waxa weeye iyagiiba maaragtay b s t buna xoojiyey haddana barnaamijka uu ku socda o aad maqlaysaa caalamka u yeeranaya barnaamij shahaado la dirir weeyo de dadka muslimiinta in mashruuc laga dhigto marka ummadii dhiiggeedii oo dhan baa ganacsiya marka barnaamijka noocaasa ee dulmiga ee dadka lagu haya ayaan ka cabanayn annagana gaarka noo ah sheekh maxamed saciid mar haddii lagu guul daraystay inaad isa soo hor fadhiisataan idinka iyo maamulka puntland marka hadda waa maxay talada ku taalla amaba go-aanka aad gaadhay walaal horta dee deegaankan puntland kamaba telin jirin oo intaasoo tano dadku iyagaa tashanayey haddana iyagaa tashaday oo waxa weeye gaaray inay sharciga islaamka isku maamulaan dad duulaan ah oo puntland ku socda oo dee puntland oo dhan faroola haysta min boosaaso ilaa galkacyo ma aha laakiin intoodii yareyd baa loo dayn layahay de dadkan way isdifaacayaan haddii la nabadgeliyana iyagu cid kuma socdaan haddii lagu soo duulana way isdifaacayaan wax kaloo jiraa ma jiraan walaal maxamed saciid atam haddii su-aal kale aan ku weydiiyo waxa aan warbaahinta weliba gaar ahaanna dalka soomaaliya ku jirta in ay idinla socdaan ciidamo ajnebiya maxaad ka odhan lahayd marka aad codkaaga iyo afkaaga ku hadashay
walaal iska dhaaf horta de ajnabi waxaa loo yaqaan dadka muslimiinta oo dibadaha ka yimi iska dhaaf kuwaasi inay nala joogaane koonfur ciska tiimaa nala joogin may maqataa waxa weeye ninka ugu badani waxa weeye de waa ninka boosaasa ka soo cararay ee madarisada dhiganayay ee ardayga ahaa ama macalinkii macadka dhigaya ee soo cararay unbaa noo soo qaxaye waxa weye iska dhaafe cid koonfur ka tiibaan xataa nala joogin hadda sheekh maxamed saciid atam ciidamadaadu xaggee bay joogaan dagaalkii kadib walaal dee ciidamada iyadu waxay joogaan degaamadoodii waxa weeye mana dhaafin buuralaydaasay ku maaragtay hareeriyeysan yihiin maamulkuna waa ka fash ku fashilmay waxaana waxaanuba isaga fahnay mashruuc ma garanaysaa dee gaalaha wax laga guranayaaye intaasaysanay qeynina waa soo afjarayna lahay waxna ma soo afjarina de waxaanu isaga fahnay kollay mashaariicda unbaa lagu kordhisanayaa dadka masaakiintana waa lagu diraya sheekh maxamed saciid atam ma ogoshahay diyaarsi ma u tahay in maamulka puntland aad issoo hor fadhiisataan wada hadashaan dabeetana aad gacmaha isa saartaan walaal horta sideedaba nin xora lala hadlaa annaga taladeedu waa naga go'daa dee caqiidada iyadana ka gorgortay mayno laakiin dee nin berri safaaradda wax looga soo sheegayo waxaad iska ogeydeen ka bax laleeyahay ama odayaashii ku odhanaya aniga waa lay canaato ninka ha la hadlin baa layina xorriyad haysan bal dad xor aanu hellaan wada hadalno dee haddana annaga noo muuqdaan dad xor aan wada hadalnaa
waa hagaakaasina waxa uu ahaa sheekh maxamed saciid atam oo khadka telefoonka iigu warramayey